waa mahadsan tahay walaal xalay saddexdii three three twenty four a m xiliga local timeka ay tahay oo
ku dhawaad sagaal saaci bar habeenimo sagaal saaci bar habeenimo yaa waxaan maqlnay rasaas maaragtay aada u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen batroolka ama roondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagarqabayaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey markii tegeyna waxay arkeen dad shacaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac ay yihiin way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cisbitaaladiiyaa loo kala qaaday waaga marka uu baryeyna waxaan helnay tiradii saxdahe dadkii wax ku dhintay waxaa dhimatay toddoba qof oo islaan weyn oo waayeelo lixdan jira oo soomaaliya oo dadka deegaanka ah iyo lix qof oo kasoo jeeda etoobiya qoomiyadda oromada ah labo ay rag yihiin afarna ay dumar yihiin waxaa kaloo dhaawacantay waxaa kaloo dhaawacantay saddex dumara oo oromaa iyo laba caruura iyo nin asagana maaragtay oromaa marka lixdaas qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada kenyan qaar u gudbanay mandera magaalada xuduudka ah kuwii kaloo la tacaali kara annaga la tacaalnay marka intaas wey khasaaraha dhacay marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen dil maya niman aan raadka oga qaadno oon daba cararnay ahaayeen oo haddana ilaamihii amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa laakiin farta hal meel unbay ku fiiqmaysaa boqol kiiba sideetan dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argixisada ee soomaaliya dadka hadda iyagula iyaguma dadka la cid ka oleysa male qolahaas baan maaragtay u eedeyneynaa al-shabaab aad tuhmaysaa maana doonina hadda inaan laami ha al-shabaab ha marka dadkan la dilo maxay ahaayeen maxay gobolka u joogeen maxay qabanayeen
walaal dadku dad shacab oo maaragtay qaxootiya oo ganacsi baalka shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen adduunka hadda waa aragtay global tourism iska noqday dadkii migration bay sameynayaan etoobiya ay ka imaanayaan soomaaliya imaanaya qaar baa soomaaliya ka tegay etoobiya aadaya qaar baa kenya aadaya qaar baa kenya halkan imaan halkan usoo shaqa doona magaaladan waa magaalo crossborder xuduuda oo saddex wadan ay isugu yimaadaan marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqa tagoo criss crossing ka sameynaya waa laga helaa waa wax iska caadiya oo way joogaan inta badan
n marka xaafad sidee ahay deganaayeen mexre qaxootiyay deganaayeen mise xaafad deegaanahay ahaayeen sideesoo loola soo baxay ma hal meelay deganaayeen mise meelo kala duwanaa laga soo qa laga soo bixiyay dadkan
maya maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility oo weyn ay deganaayeen oo ayagu ay deganaayeen baa loogu tegay sakaneyn wax dhanna ku dhaceen dee xabadaha lagu furay dabcan soomaaliya weatherka waa iska kulushahay waxaa dhici karta in ayagoo dibadda jieka oo qolalka aan ku jirin la helay marka xabadaha maaragtay baasaa lagu furay dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gamboint lala dul istaagay dad xabada lagu furay oo dhinacyada guriga dhan oo isweer laga qabtay waryo dhinacyada lagala istaagay ahaayeen si automatic ah markii aan
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arrintan gelisay gaar ahaanna dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo etoobiyaanka isugu jira ee aad sheegtay inay magaalada joogaan
dabcan dabcan argagax waa jira oo macnaha argagixiso marka aad madashid argagixisa ka dambeysay ama hawl argagaxle de waa hawl argagaxle cidkiisa ka argagixisa kuwa deegaanka ka argagaxaya oo amnigoodii saafitiga ay haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayaga laftooda walaac bay gelinaysaa oo arrintaas dee shalay meelay nabad ku haysteen oo cidano aysan taajidgareen haddii maanta random targeting lagu sameeyo ayaga la taagedgareeyo dee culeys bay ku keenaysaa dabcan argagaxisaas waa jiraa laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas inay xoogaa iyagu ay is aruuriyaan oo maaragtay lad kabacdi amnigoodii second thought ay shiyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo wy iyo reasonka iyo waxyaalaba inay ka fikiraan anaga laftigeennagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftagenaga maaragtay su-aal calaam su-aal bay nagu tahay maan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku yimaadeen aanaan tillaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dhacdo noocaan oo kale ah aysan soo noqonin dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaa lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyey sidee lagu ogaaday
inaar su-aalaha aad baad iigu soo celcelinaysaa waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taagnayn meeshii lagu dilayay laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadkaa dad ayagoo jiifa la laayay wey oo maaragtay bas lagu xiro dhinacyada gurigii lala istaagay xabad oo ana garan kartaa dee qofka haddii intaasoo xabo oo intaasoo buled lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta marna waxaa dhici karta ciddii meesha joogto dhan inay dhimato waun iska asbaab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay uu tegaya marka in dadkana marka intaa leg ay dhintaan waa qorneyd marka hooyada soomaaliga ma meesha iyadan wax ka deganeyd
ha deri ha deris bay leeahayd markii ay xabadda maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborko next dhow bay ahayd marka markii la hadashay war waayay tiri filaan weyn laxinjiraya oo toosh bay kufis war waayay tiri ayadana dee kulle waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay marka ayadana waa baas bay ku xireen marka wax xiriir ma idinla soo sameysayeen saraakiisha etoobiya oo ku saabsan shilkan gaar ahaan kuwa xuduud maya maya arrintan arrintan waxa arrintan arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddexda wadanba waa maaragtay wa waa ka qayb qaadanay waxaan aada u mahad celinaynaa dowladda kenya saraakiisheeda oo kuwii ugu sarreeyey ilaahay kuwii ugu hoseeyey xuduudka ay yimaadeen dhaawicii nala gudbiyeen dhan kastoon nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggay ka yimaadeen waa yani wada shaqeyn oo maaragtay saddexda wadanaan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani dhisaylka iyo daris wanaagga iyo hawshan hawl internationala maaragtay incidentila markii loo fiiriyo waa waa fal argagixiso falka argagixisan waa wax caala caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda ay oga qayb qaadato marka waa la yimaadeen waana contract gare infact marka maydki ma ma dhinacaasa iyagaa qaata mise adinkaa duuwe may may may annagaa duuwe dadku dad dad muslimiin ay ahaayeen marka traditional qofka dee muslimka meesha ku dhinta unbaa lagu aasaa marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixinay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii haday ethoobiya haday kenya haday soomaalia meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraada u baahan oo degmada capacitygeeda ka weyn wixii dhintayna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayadaa ku dhinteen